أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulis aa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay wilaayaadka bokool iyo shabeelle dhexe gaalada qaramada midoobey ayaa sheegtay in la beecinayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa askarta kufaata afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya mid ka mida diyaaradaha casriga ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku burburtay waddanka jabuuti maamulka shaadal dareerka puntland ayaa soo bandhigay saraakiil askar ka tirsan kooxhirdada kuwaas oo uu ku qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada galkayo dufcad cusub ayaa ka qalin jibisay macadka qordoba kadib xaflad ka dhacday degmada bu'aale wilasaamiga ee jubbada dhexe munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilasaamiga ee bakool mas-uuliyiinta wilasaamiga ee mudug ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka taasi oo ka dhacday degmada jawle ee wilaayadaas waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan isideed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellexe iyo bakool aynu ku hormarna dhanka wilaayada shabeellexe ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo sidoo kale saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada mahadaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmooyinka xudur iyo waajiid gaalada qaramada midoobey ayaa sheegtay inay beecinayaan qalabka xafiiskii u qaabilsanaa askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman markii ugu horeysay waxaa loogu yeero gaalada qaramada midoobey ayaa xaqiijisay in si dhab ah u qaadatay go'aankii bishii lasoo dhaafi ka soo baxay dowladda siliibiyadaha ee maraykanka ee ahaa in uu joojinayo dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo marsiin jiray xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya xafiiska qaramada midoobe ee taageerada soomaaliya oo loo yaqaan u n sos ayaa shaaciyey qorshe lagu iibinayo noocyo kala duwan oo ka mid ah hantida iyo qalabka gaalada qaramada midoobe ee yaala soomaaliya iyadoo iibka loo marayo nidaam xaraash ama naado calan ah sida ku cad ogeysiiska oo la daabacay lixdii bishan agosto ee labada kun lix iyo labaatanka u n sos waxay raadinaysaa shirkado xaraash oo sharciyeysan kuwaas oo qaban kara iibinta qalabka qaramada midoobe ee ku kala faafsan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya iclaaminta xaraashkan waxaa soo gudbiyey xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya balse waxaa lagu iclaamiyey websaytka rasmiga ah ee qaramada midoobey u qaabilsan naadada qalabka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan u n g m taas oo ka dhigan in u n sos ay uga dhammaanayso soomaaliya sannadkan gudihiisa hantida la iibinayo waxaa ka mid ah kombyutaro iyo laabtoobyo qalabka isgaarsiinta iyo shabakado telefono telefishino qalabka xafiisyada konteynaro gaadiid matooro koronto qalabka guryaha xarumaha sifaynta biyaha qalabka caafimaadka iyo shaybaaro iyo sidoo kale mashiinada iyo gaadiidka culus ee dhismaha sida ku cad ogeysiiska xaraash dalabka ah ee qalabka kale ee beeca waxaa ka mid ah guryaha guurguura ee jiifsadaan shaqaalaha iyo madaxda sare kuwaasoo hadda yaalla xerada xalane waxaana la rumaysan yahay in qalabkan uu ku fadhiyo lacago boqolaal milyan oo dollar qandaraas ka hordhaca ah ayaa socon doona saddex bilood waxaana suuragal ah in saddex jeer oo kale oo min saddex bilood ah loo kordhiyo iyadoo lagu salaynayo waxqabadka shirkadda iyo baahida adeega shirkadaha doonaya inay ka qayb qaataan waxaa laga doonayaa inay yihiin shirkado xaraash oo rukhsad haysta ka diiwaangashan suuqa caalamigaha ee qaramada midoobe u n g m islamarkaana xarun ama joogitaan rasmiga ku leh soomaaliya dhinaca kale ila waraadyo laga helayo xerada xalana ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya uu bilaabay ruqsaynta kumanaan ka mid ah shaqaalihii xafiiska ka howlgelayay kuwaasoo lagu wargeliyey inay soo dhammaatay shaqadii ay xafiiskan ka hayeen ku dhowaad siddeed iyo toban sano shaqaalaha qaar ayaa la siiyey lacago horumaris ah halka qaar lagu wargeliyey inay dhammaan shaqadii ay hayeen qaramada midoobe ay dhammaatay u n sos ayaa bishii lasoo dhaafay ku wargelisay howlwadeennadeeda inay isku diyaariyaan safar ay ugu wareegayaan dhanka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya balse hadda qorshaheeda dhan ayaa isbedelay oo shaqada ayaa laga ruqseeyey jasaaka allaahu kheyran walaalka abu aman mid ka mid ah diyaaradaha casriga ee dowladda salbiyadda maraykanka ayaa ku burburtay waddanka jabuuti walaalkiin camaar cabduqaadir ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa xaqiijisay in mid ka mida diyaaradaha militariga maraykanka ay shalay gelinkii dambe ku burburtay meel u dhow saldhig ciidanka cirku leeyahay oo ku yaala gudaha dalka jabuuti dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay iclaamisay in aanay jirin cid wax ku noqotay burburka diyaaradda saraakiil ka tirsan taliska afrikum ayaa laga soo xigtay in ay samaynayaan baaritaan la xidhiidha sababta keentay burburkan ku yimid diyaaraddan oo nooceedu ahaa m q daron shabakadda r t ee ku hadasha afka dowladda ruushka ayaa faafisay in diyaaraddan maraykanku leeyahay la toogtay xilli ay dul maraysay marinbiyoodka baabulmandab ee badda cas kaabigana ku haya dalka jabuuti safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa saacado ka hor soo saartay digniin ay ku iftiimisay in ay jirto xaalad degdeg ah oo mid ka mida diyaaradahooda ku wajahan hawada jabuuti iyadoona shacabka loogu baaqay in ay ka fogaadaan agagaarka saldhigga cirka qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya in xogta duulimaadyadu ay muujisay in diyaaradda maraykanka ay burburtay oo xidhiirkeedu lumay iyadoo maraysa meel u dhow hawada jabuuti kadib markii ay soo dhammaysatay roonda ay ka soo samaysay gacanka cumaan saldhigga maraykanka ee dalka jabuuti waxaa ka duula diyaaradaha xasuuqa ka geysta dalalka yemen iyo soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka camaar maamulka shaadal dalka ee puntland ayaa soo bandhigay saraakiil askar ka tirsan kooxda riddada kuwaasi uu ku qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo walaalkeen casaam carafaad ayaa warkaasi inuu faahfaahinayo maamulka shaadala dareerka ee puntland ayaa shalay magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi ku soo bandhigay saraakiil iyo maleeshiyaad lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo saraakiisha iyo maleeshiyaadka lagu qabtay dagaalkii uu ku jiray taliyihii haystay maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda riddada soomaaliya ayaa si gaara loogu soo bandhigay xabsiga weyn ee magaalada garowe muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya saraakiil ka tirsan maamulka herdada puntland oo dhinac taagan saraakiisha ay ku soo qabteen dagaalkii maleeshiyaadka herdada gurgurta lagu jebiyey ee ka dhacay gaalkacyo magacigu waa shiine sarkaal ka mid a saraakiisha ciidanka b s f ee maxaabiista ku ah xabsiga weyn ee garowe anna waa maxaabiis qaabkay doonaan aa ku soo gacangalaan ee maxaabiis ah nagoo keenay dharkan oo isugu jira macawiisihii iyo garamaantii iyo hoygii aan seexan lahayn oo furaashada ahaa waxaannu aad uga guddoomaynaa alaabta uu noo keenay oo ah alaabtii ugu horraysay oo soo gaadha maxaabiista waxay tani tilmaamaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ashaadala dherarka ee puntland ay la wareegeen taliska ciidanka maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda ridada gurgurta uu ku leeyahay deegaanka camaaro ee gobolka bari jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam dufcad cusub ayaa ka qalin jibisay macadka qordoba kadib xaflad ka dhacday degmada bu'aale ewla saamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuuw ayaa warbixintaasi ku cibaadaysanaya waxay ahayd xaflad siyarsar ah loo soo agaasimay islamarkaana shahaadooyin lagu guddoonsinayey arday dhammaysatay macadka qurduba fariciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ay ka soo qayb galeen maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale odayaasha dhaqanka maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka ayaa muddadii ay socotay xafladda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen dadkii ka soo qayb galay xafladda ugu horreyn maamulaha macadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ayaa ka hadlay dufcadan oo ah dufcadii shanaad ee ka qalin jibisa macadka qurduba ee ka furan degmada bu'aale macadka waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo kowdii wuxuu furan yahay ilaa hadda aan joogno toddoba sano wuxuuna soo saaray arday akhlaaq iyo cilmiba isku dheelitiran wadata macadka intuu xilligaa uu jiray wax soo saarkiisa wuxuu ahaa shan dafco oo dafcadan midda hawda- hadda u dambaysa ee qalinjibinaysa ay shan ku tahay ardada qalinjibinaysa waxaan leeyahay waxaad xumbaarteen kalaamka alle ayaad xumbaarteen iyo kalaamka rasuulka sal alla alay slam baad xumbaarteen waxaa laydinka rabaa inaad marka ugu horraysa aad noqotaan kuwii cilmiga ay qaateen tadbiiqiya qaar ka mid a ardaydii loo dhigay xafladda islamarkaana dhammeeyey macadka ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen macadka qurdube ee degmada bu'aale نرحب الحفل الكريم والحضور الأعزاء ونخص بالذكر الوفد القادم من مكتب التربية والتعليم على مستوى الحركة والولاية ومن معهم من الضيوف الكرام هذا مقام الحب يجمعنا على صفاء القلب بلا فتور فلتسعد اللحظات بيننا ولتبقي ذكر اليوم خير سرور حياكم الله جميعا فمن الفرحة أننا نتخرج اليوم ومن السعادة أننا لسنا أول من تخرجوا بل نحن الدفعة الخامسة يا معهد قرطبة يا فخر الزمان لنا يا منبع العلم يا إشرافة السنن في ساحك الحلم تكبره في نفوسنا وضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا للفاعل تسعة أحكام ومن أحكامه كونه مرفوعا كونه مؤخرا فلا يتقدم على عامله كونه مذكورا فلا يحذف كونه بلا تعدد وأصله أن يتصل بفعله فيما الإقامات بالزوراء لا ساكن بها ولا ناقة فيها ولا جامل فالعلم يحتاجه البشر كحاجتهم إلى الطعام والشراب أو أشد قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعد الأنفاس kama marneen doorka waxgaradka oo iyagana si weyn u bogaadiyey waxbarashada macadka iyo ardayda uu soo saaro ilmaha ee gabdhaha ay wiilasha ay meesha ku soo bandhigeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayrka aljaza macallimiintii ee wakhtigooda ku bixiyey ee maaragtaaye culays isa saaray insha allahu tacaala waxaan leenahay macallimiintaas dhammaantood jazaakum allahu khayrka aljaza wa axsan allahu ilaykum intaa kadib waxaan mahad ballaaran u celinaya bacdallah waalidiintii juhdigaa ku bixisay owlaaddaas mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ardada maanta i hor fadhida waxaan rabaa sida hadda maanta ayna soo tuseen ayna hortallada ka akhriyeen in lagu sii socdo waxbarashada ayaan rabaa waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiinta soo tarbiyaynaysa ilmahan iyo maamulka sidan ku dawjihinayo ee mar walbo mushaarikaynaya ee kor taagan aad bay u mahadsan yihiin dhammaan degmada bu'aale meel kasto oo ma garanaysaaye waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo marti- ma- ma- culummada nin kasta oo carruur dhalay ha lagu dadaalo waxbarashada carruurta hor ha lagu sii wado ilaahay ha idiin barakeeyo waxaa weeye ilaahay bay haddiis iyo khayr baa alla u sugnaaday
munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaa saamiga ee bokool walaalkeen cabdiqani maxmed ee rubxintaasi inoo faahfaahinayo والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم xafladdanna way ku qalanjebinayeen laguna maamusayay in ka badan soddon arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa dhowaan ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bokool xafladda waxaa goobjoog ahaa culimaa udiin nuqabo waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana ardayda oo muddo sannado ah u jilbixirna barashada kitaabka allah iyo tajwiidkiisa goobta ku soo bandhigeen cilmiga ay barteen oo ay ugu horeeyaan qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فاغتبيني فالأول الغار قبل أحرفي للعلق ست رتبت فتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين غاء والثاني ضم بستة أتت في أرمل عندهم قد ثبتت sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo xafladda goobjoog ahaa ayaa kelimadan madasha ka jeediyey allah mayanka mahadayaanan subxaanahu watacaalaa ini kitaabshay un haysano akhrisnan haysano cilminan haysano caqiidanan haysano camal iyo dhaqannan haysano xukunnan haysano ee faafiyow iyo fidiyow iyo dacwonan haysano difaacnan haysano uninanka dhagamaana ubadkainanka tarbiyeeno ka tacliimana maalin kasta may wahaysadan qiimaha badan sharafto badan ilaahay xifdiya dadkan yaryarka ah hata kitaabka ilaahay kor ku xifdiyan sidan oo kaleeta kitaabka ilaahay an xifdiyaano an xafladeyaano dadka xifdiya sidan an sagootiyaano an sharafaana allahna sii subxaana watacaala an ka mahadayaan ummatan kitaabka ilaahay yak cizowt nabigeen sala allahu calayhi wasalam khalqiga ilaahay abuuray dhanba ilaahay ku fadili oo ku sharafi oo ilaahay ku dooradi may siiyay derja makhluuq horta isliinsiina ilaahay siy muslimiinta markii hore may kicizooween kitaabka ilaahay kicizooween geekan mayla kicizooween kitaabka ilaahay dhabaata maylen ku koyte kitaabka ilaahay inti iyo ku taben inti kitaabka ilaahay ku darahenga dhabaatan koyti kitaabka ilaahay inti in dhoweengna sharaf iyo wanaag iyo guul iyo khayr ilaahay naxariisiisaan dhawaadaya marka waxaa sidoo kale goobta ka hadlay manaaq maxamed kheyr garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool xaflada geeka una roogna oo la kaweynayo haay qur-aanka ilaahay la kaweynayo haay soddon iyo dhowr arday oo ma aranaya qur-aanka ilaahay ku qalan jabiydi oo qur-aanka ilaahay hefdeedi iyo geeka xafladii waan fadhiin dadka ma aranay ha qalqaali oo juhdigii oo dadaalkii ha kabiyeen hata geeka ma aranay xafladii lan fadhii haddii waalidiin haada fadeen haddii macalimiin haada fadeen haddii arday haada fadeen cid kasta idi dadaal ha kabiyidi iyo an mahadnagaan ilaahay ma subxaana watacaala ma in weydiyaane miisaansan ka aakhira indi ilaahay inka kaba ee ardayta haddii aan hangnagada ardayta fursada haysataan kitaabwal haaraga jaray kitaabta geeka isinkumadatiin oo geeka roogda fursad wiin a haysata maadaama lan kasta oo xayaatada ka jarta fursadaada fursada galantiislay ka jarta fursada ayadan haysatan lan kasta oo ardayta kumada may kala dardaarmay ani waliba waa fursada isan geeka haysataan ku faa'iidaysataan dhankooda waalidiinta ardayda oo goobta ka hadlay ayaa muujiyey dareen farxadeed oo ku aadan qalinjabinta ubadkooda oo xambaaray kitaabka allah maalintan maalin wiin waay soddon isedde arday oo qur-aanka kariimka ee goolka la dhammaayi xafladii oo waya geeka roogna xafladaas oo ayska arago aykaba baashalooliiqane qur'aanka ilaahay la kawiinayo wal kasta oo koomkan oo la kawiinaya wala an wiin waa qoolka ilaahay oona owal hor han araga jarna ardeya qur-aanka dhammayti oo haflada liinqobda han araga jarna maalintan geeka e amba waktiga hati roogna un oo ku faa'iidaysadaana si waddanka geeka islaamka maamulkan haaya ama diinta liin hormaryow haaya un oo ku faa'iidaysadaana ya ardaytaas ani ma aragday aan qobanna xafladdaas oo aan ka weerina walaayada islaamka aan ka weerina olmada magaalada aan ka weerina oo niila ogaadan niila markadaan waliba fareey waalidiinta maalin kasta amba unigo amba lama ama dhammaan qur-aankan arday dhammayta ani xafladan oo kale liindhag oo qur-aanka ilaahay la weynay qalanjebinta ardayda madarasada salaaxudiin ayaa kusoo aadaysaa xilli sanadihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee wilaayada abokool uu dadaal ballaaran geliyey sare u qaadidda tayada macalimiinta barayaasha ka ah madaarista qur-aanka kuwaas oo loo qabanayay xalaqaad ay ku baranayeen tasiixa qur-aanka kariimka jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani mas-uuliyiinta walaasyaamiga ee mudug ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka dhacday degmada jawle ee wilaayadaas waraalkiin muraan maxmed ee warbixintaasi ku cibaadeysanaya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay degmada jowle ee wilaayada mudug ah kadib markii muddo hal sano iyo saddex bilood uu si joogto ah uga socday degmadaasi munaasabadda ayaa ahayd mid lagu xuseeyey dhammaystirka tafsiirka iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada culimo waxgarad iyo arday muddo dheer ka howlanaa barashada iyo fahamka macnaha aayadaha qur-aanka kariimka ah intii xafladdu ay socotay waxaa laga warbixiyey tafsiirkii muddada dheer socday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iyo faa'iidooyinka ay bulshada ka heleen muddadii uu socday tafsiirka maanta aan u fadhinno gebagabadiisa wuxuu soo bilowday taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya sidaas daraaddeed wuxuu soconayay muddo ku dhow shan iyo toban bilood oo markaa sanad iyo saddex bilood u dhiganta waxaana loo daraasaynayay qaab yowmkii la arkaba maqro ayaa baxaysay laga dhigayana waxaa loo qorsheynayay ummadda beled iyo baadiyo inay ka wada faa'iidaystaan dadka muslimiinta ee ka faa'iidaysanayana dadka deegaanka degan ayay ahaayeen qaybahooda kala duwan hadday ganacsato tahay hadday odayaalta hadday dhallinyaro tahay sidoo kale ardayda ayaa munaasabadda ku soo bandhigay aqoontii iyo fahamkii ay ka kororsadeen duruustii tafsiirka iyagoo soo jeediyey bandhig ay ku sharaxayeen qayb ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan ka mid ahay ardada talaamiidda qaadatay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka fahansiiyey tafsiirka qur-aanka acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ina allaha ilaahay ya'murukum waxau idin amri an tu-addul ammaanaati ammaanooyinka inaad gudataan ilaa ahlihaa ilaa ahlihaa ahalkeeda intaad uga dhiibaydaan aad ka gudataan waidaa xakamtum markaad xukumaydaan baynannaasi dadka dhexdiisana an taxkumuu inaad xukuntaan bilcadli cadaalad iyo garsoor inallaaha ilaahay nicimmaa nicma iyo maa oo laysku idqaamow nicmo waxaa nimco lahaaday oo nimco batay maa ayaa nimco lahaaday maagoo yacidukum oo idinku waaninayo bihi maaga yacidukum oo idinku waaninayo alle bihi maaga inallaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday samiican allihii maqal badan basiiran arag badan oo wax walba u jeeda kelimadan tafsiir la yidhaahdo macnaheedu luqatan alibaana walkashfu waayo iyo walidhaar caddayn iyo feydid shay qarsoomay la feydo way iyo in la muujiyo macno macquula luqada sidaasay culummadu yidhaahdaan amaa istilaax ahaan imaamu zarkashi markuu tafsiir tafsiiray kelimahu tafsiir sheegayo wuxuu leeyahay cilmun yuhdaa bihi kitaabullah waa cilmi yacnii lagu gaarayo kitaabka ilaahay caddayntiisa iyo macaanidiisa in lasoo saaro waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka degmada jowle waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalahay ee na abuuray ee diintan nagu ilhaamiyey waxaan ammaan ballaaran u soo jeedinaynaa walaayada islaamiga ee gogashaan sharafta badan leh noo dhigtay iyo dadka islaamka culummada asheekha iyo asxaabta kale ee wax ka baratay ee xafladdan ayaga ay ku saabsan tahay maanta la xirayo ayagana waxaan u soo jeedinaynaa ammaan ballaaran waana u ducaynaynaa ilaahay towfiiqda ha waafajaan leenahay diintoodana debdaax laga taagay allah ka dhigo dadkana allaha fahamsiiyo hanay hore usii wadaana waa kula talinaynaa walaalaha walaayadaana gogasha ay noo dhigeen iyo diinta ay qaaliga ka dhigeen iyo sida ay u khaymeeyeen iyo siay u weyneeyeen ilaahay ha u weyneeyo diinta islaamkana kor allaha dhigo gaaladana allaha jabiyo waxaan leenahay sheekhana waa allaha barakeeyo ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh xasan sheikhow oo ah sheekha muddada dheer akhrinayay tafsiirka qur-aanka kariimka ah waqad qaala allahu subxaanahu fii muxkami kitaabihi wahuwa asdaqu lqaa'iliin waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun ilaah subxaanahu wa tacaalaa ayaddaa wuxuu nagu leeyahay waa in la helo koox kasta oo muslimiina oo meel ku nool dad macruufka isu taaga waa in la helo munkarkana waxaa sharciga lagu qoonsada weeye ee ummadda uga diga waxaan isku waaraynaa inaannu ilaahay kitaabkiisa ku dadaalno wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iqtanim khamsan qabla khamsin shan shay oo kugu soo fool leh intaysan ku soo gaarin shan ka faa'iidaysabu shabaabaka qabla haramika intaad shaab tahay ka faa'iidayso li'annahu waxaa kugu soo socda sheebnimo waqinaaka qabla fakrika intaad kifaaye haysato ka faa'iidayso qabla fakrika waxa weeyaan qofkanu mar haddii uu yacni wuxuu cuno uusan haysan wuxuu garabka saaranayaa masalaa lagu fadhiistaa mase soor bay yidhaahdaan dadku faa'iidan marka haddii usha garabka aad saarato haddii wax baran maydi intaad kifaaye haysataa la rabaa in laga faa'iidayso sida nabigu nagu yidhi calayhi salaatu calayhi salaam wasixataka qabla saqamika intaad fayowdahay ka faa'iidayso maxaa yeelay haddii ay timaado jiro haddee taah kama roorid saas aawadeed waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato wa faraaqaka qabla shuglika intaad faaruq tahay fursadaad haysataa maxaa yeele mar haddii dabshid dab laguu shito oo wixii lagu shubi lahaa adiga lagaa sugayo howl wey howl baa kugu soo furatay marka intaad mashquul adan noqon ka faa'iidayso maxaa u dambeeya waxyaataka qabla mawtika buu nabigu naftu intay kugu jirto ka faa'iidayso maxaa yeele mar haddii hadda geeriyo timaad waxaad faa'iidayseen male tafsiirka qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey degmada jowle ee wilaayada mudug ayaa ahaa safar cilmiyeed muddo ka badan sanad ka socday halkaasi kaasoo bulshada iyo ardayda degmada u ahaa fursad ay ku barteen kuna fahmeen kitaabka alle jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga landulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyen waanigu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga landulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وجهادكم مبارك